iyadoo uu soo dhow yahay heshiiska ballaaran ee la filayo in ay kala sixixdaan xoogga muqaawamada filistiin iyo maamulka yuhuudda sahayuuniyadda lana soo gebagabeeyo duulaanka magaalada khaza ayaa si aad a loo hadalhayaa guusha weyn ay soo hoyeen muslimiinta filistiin warbixino laga qoray howlgalka duufaanta al aksa toddobadii oktoobar ayaa muujinaya in yuhuudda ay la kulantay duulaankii ugu xanuunka badnaa abid tan iyo markii xoogga lagu dejiyey dhulka muslimiinta ee falastiin howlgalkii toddobadii oktoobar waxaa xarfod dahab a lagula qori doonaa buugaagta taariikhda waa ciwaanka maqaal lagu daawacay saxiifadda yani shafaq ee kasoo baxda dalka turkiga saadaq cabdallah oo ah qoraha maqaalka ayaa si kooban isdultaag ugu sameeyey makaasibta waaweyn ee xaqiijisay camaliyadda duufaanta al aksa iyo wejiga cusub ee uu yeelan doono bariga dhexe mustaqbalka dhow xoogaga muqaawamada ayaa bishii oktoobar ee lasoo dhaafay weerar naadir ah ku qaaday kiyaanka sahayuuniga ee afartameeyadii qarnigii hore lagu deegaameeyey dhulka muslimiinta gaar ahaan falastiin wuxuu ahaa weerar taariikhi ah oo muqaawamadu ugu dhignaa guul weyn yuhuudduna ugu suntanaa guuldaro taariikhi ah marka dhan walba laga eego yahuudda ayaa awoodi waayey inay sameeyaan wax u qalma caradii ay dagaalyahanada muqaawamada kala duldhaceen saldhigyadooda ayna ku laayeen askar iyo saraakiil waxayna muqaawamada howlgalkaasi kusoo qabsadeen boqolaal maxaabiis ah jawaab celinta ay sameeyeen yuhuudda waxay noqotay in ay ku duulaan magaalada khaza ayna laayaan dad rayid ah waxaa kale oo ay burburiyeen kaabayaasha muhiimka ahaa ee magaalada maamulka yahuudda ilaa hadda ma xaqiijin hadaf caskari oo la taaban karo waaqica dhabta ee ka jira falastiin ayaa ah in maalinba maalinka ka dambeysa uu sii labalaamayo fashilka ay hasiimadu ku laran tahay ee u soo galay maamulka sahayinyadda maqaal qoraha ayaa sheegaya in wixii ka dambeeyey bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ay hoos u dhacday heybaddii ciidamada yuhuudda jeyshka yuhuudda oo lagu sheego inuu yahay midka ugu awoodda badan mandiqadda loo yaqaan bariga dhexe ayaa la kulmay fajac weyn markii toddobadii bishii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan ay dagaalyahanada muqaawamadu weerar lama filaana ay ku ekeeyeen saldhigyo waaweyn iyo xarumo yuhuuddu ku lahaayeen hareeraha khaza wararku waxay sheegayaan in dagaalka ka socda magaalada khaza ciidanka sahayanada looga gubay in ka badan kun gaari oo nuuca milatariga ah halka dhimashada soo gaartay afraadda ciidamada ay kumanaan ka badan tahay sidoo kale in ka badan shan kun oo askari ayaa ku naafoobay dagaalka khaza maamulka yuhuudda oo aan weli soo furan maxaabiistii laga qabsaday islamarkaana aan burburin kooxda muqaawamada xataa aan wiiqin awood ahaan ayaa tani uga dhigan tahay gooldaro weyn oo dhabarka loo saariyey waxaana la saadaalinayaa in dagaalka khaza uu soo idlaan doono afartan maalmood gudahood arrinta ku saabsan heshiiska maxaabiis iswidaarsiga ayaa khilaafaad daaqili ah ka dhex abuuray mas-uuliyiinta xukuumadda yuhuudda waxaana intaasi sii dheer netanyahu iyo madaxda maraykanka oo isku mari weysan sida loo maaraynayo dagaalka sii dabadheeraanayo ee khaza kaasi oo dhiigbax dhaqaale iyo mid milatari ku ah washington jo biden iyo netanyahu ayaa toddobaadkii hore warbaahinta ka jeediyey hadallo iskhilaafsan oo ku saabsan hanaanka lagu soo afjari karo colaadda dhiigga badan ku daadanayo ee ka alowsan marinka khaza muqaawamada falastiin ayaa dagaalkan ku kasbaday taageero shacbi ah iyo in cadowgooda ay tusiyaan in ay yihiin awood aan la loodin karin shucuubta caalamka islaamka ayaa iyana muujiyey shucuurkooda islaamiga ah iyagoona diyaar ku ah inay ku biiraan dagaalka lagu difaacayo muslimiinta khaza deegaanada daanta galbeed waxaa ka dhacay wax aysan filanayn yuhuudda kadib markii ay shacabku kacdoomeen ayna qayb ka noqdeen howlgalka duufaanta al aksa ee khaza kasoo bilowday tirakoobyadii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dad ka badan afar boqol oo qof ay ku shahiideen iska hor imaadyadii ka dhacay deegaanada daanta galbeed waxaa la xusuustaa weeraradii nafurnimada ay geysanayeen dhallinyarada daanta galbeed weeraradaas oo qoobgariir ku riday taliska sahayniyadda arxanka daran